بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah in ka badan toban ruux oo shuhadda iyo dhaawac ku noqday weeraro toos ah iyo duqiimo ciidanka yuhuudda ay ka fuliyeen magaalada khaza dowladaha reer yurub oo ku jira xaalad qoobgiriir amni ah iyo turkiga oo taageeray fikradda dhismaha isbahaysi cusub haddii nato la kala diro ruushka oo heshiis malaayiin doolar ah la gelaya nidaamka suuriya haddaba maxay tahay faa'iidada ugu jirta dimashik iyo moskow taiwan oo bilowday in heshiisii ay la gasho shirkadaha yukrain xilli ay isku diyaarinayso hardan ay la gasho shiinaha qodobadaas kuwo kale xubintii wargeysyada iyo xalqadii toddobaad ee taxanaha saadaatu nisaa'i alcaalamiin ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo coolamulyowm ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في waa hagaag waa maalinimo sabti ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay siddeedda bisha barakaysan ee ramadaan sannadda kun afar boqol afartan iyo lix hijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa duqaymo kala duwan waxay xalay ka fuliyeen koonfurta magaalada khaza kuwaas oo ay ku shahiideen dad shacab ah iyadoo tiro kale ay ku dhaawacmeen ilaa toddoba qof ayaa ku dhaawacantay duqayn ay fulisay diyaarad daroonis ah taasoo ka dhacday xaafadda beytu xanuun ee dhacda waqooyiga magaalada khaza sidoo kale diyaaradaha dagaalka gumaystaha yuhuudda iyo madaafiicdooda dagaalka ayaa duqaymo xooggan waxay xalay oo idil ay ka geysanayeen magaalada rafax jugta qaraxyada ayaana si aad ah loo maqlayey waxaana halkaasi ku shahiiday ilaa laba ruux sidoo kale rasaas ay fureen ciidanka sahaynada ayaa waxaa ku shahiiday ruux filistiini ah oo ku sugnaa xaafadda atanuur ee dhacda bariga magaalada rafax ee koonfurta qidaaca arrimahan ayaa waxay ku soo beegmayaan iyadoo taliyaha cusub ee ciidanka gumaystaha yuhuudda shalay uu booqasho ku tegay qidaaca khaza ciidankiisana uu amar ku siiyey inay u diyaargaroobaan dagaal ayna sii wadi doonaan howlgalkooda qidaaca
رمضان قد أهله بالصيام وأطله مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين
waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaasa cabdulaahi suhaybaad baad u mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada oo aad uga bogataan canaawinta ugu xiisaha badan ee ay nashriyaan joornaalada ugu waaweyn caalamka qodobka ugu horreeya ee aan maanta ku eegi doonnana waxa uu noqonayaa ruushka oo heshiis malaayiin dollar ah la gelaya nidaamka cordonka ah ee suuriya sida ay baahisay majalladda wall street journal xukuumadda moscow ayaa doonaysa in nidaamka cusub ee suuriya ay la gasho heshiis ku kacaya boqolaal milyan oo dollar si ay ugu sii sugnaato gudaha waddankaas una sii shaqeeyaan salagyadeeda ay ku leedahay halkaasi heshiisyada uu ruushku u soo bandhigay nidaamka suuriya waxaa ka mid ah dhisidda dekedda darduus horumarinta ceelasha gaaska ee xeebaha suuriya dhismaha warshadda bacriminta ee magaalada ximis iyo mashaariic kale oo horumarineed middan dabcan waxay u muuqataa inay ku soo beegantay xilli benyamin netanyahu uu si aad ah u doonaya in ruushku uu ku sii sugnaado gudaha dalka suuriya kuna sii dhexxeedaysta nidaamka halkaasi ka jira maadaama talaabiib ay diidan tahay in ankara ay ka dhisato gudaha dalka suuriya ilaa saddex saldhig oo ciidan yurub oo weli ku jirta xaalad qoobgariir amni ah iyo turkiga oo soo bandhigay aragtidiisa ku aadan dhisidda qaabdhismeedka cusub ee la doonaya in lagu sugo amniga qaaradda isaguna waa qodob kale oo aan ku eegi doonno xubinta sida uu baahiyey wargeyska financial times reer galbeedka ayaa weli ku sugan xaalad walaac amni ah maadaama ay sii kala dhaqaaqaysa saaxiibtinimadoodii danaha ku dhisnayd ee kala dhexaysay maraykanka donald trumpna uu qarka u saaran yahay inuu kala furfuro awoodda isbahaysiga nato haddaba turkiga ayaa ka hadlay aragtidiisa ku aadan dhisidda awoodda cusub oo reer yurub u gaar ah haddii ayba dhacdo in la kala dhantaalo awoodda nato haddaba turkiga ayaa ka hadlay aragtidiisa ku aadan dhisidda awood cusub oo yurub u gaar ah haddiiba ay dhacdo in la kala dhantaalo nato wuxuuna sheegay wasiirka arrimaha dibadda turkiga in diyaar ay u yihiin ka qayb qaadashada dhisidda ciidan cusub oo ay si gaar ah u leeyihiin reer yurub si kastaba ahaatee reer galbeedka ayaa isaga laftiisa waxa uu si aad ah uga dardaarwarinayaa mustaqbalkiisa amni xilli qaar ka mid ah dalalka ay la daala dhacayaan dhaqaale xumi baahsan oo hoos u dhigaysa in awood ay u yeeshaan bixinta lacaga badan oo lagu fangarayn doono dhismaha cudud ciidan oo hor leh markan iyo qodobka xiga iyo joornaalka the straits times taiwan ayaa bilowday in heshiisyo ay la gasho shirkadaha ukraine si ay sare ugu qaaddo khibraddeeda dagaal xilli filasho ay ugu jirto weerar kasta oo uga yimaada dhanka shiinaha heshiisyada ayaa la saadaalinayaa in ay u badan doonaan kuwa dhanka tiknolojiyadda ah iyo qaabdagaalka jabhadaynta ah ee ay kula loolami karaan ciidanka shiinaha walow jasiiraddan ay garab istaag buuxa hadda ka helaysa dhanka maraykanka iyo qaar ka mid ah waddamada reer yurub mid ka mid ah saraakiisha ugu sarraysa taiwan ayaana yidhi waxaan rajaynaynaa in wax aan ka barna khibradda dagaal ee ukraine tusaale ahaan sida shirkadaha gaarka loo leeyahay ay gacan uga geysan karaan xoojinta dowladnimada iyo adeegsiga bulshada xilliga dagaalka lagu jiro waxaana middan muujinaysaa sida jasiiraddan madax bannaanida ku dhawaaqday tobannaan sano ka hor ay u sii saramaraysa walaaca ay ka qabto dhanka shiinaha maraykanka oo la saadaalinaya in dib uu u soo celiyo xayiraaddii dhanka socdaalka ahayd ee uu horay u saaray dalal fara badan oo ay qayb ka yihiin kuwa islaam ah isaguna waa qodob kale oo aan maanta ku eegi doonno xubinta sida uu baahiyo wargeeska new york times waxaa lagu waramayaa in xukuumadda washington ay doonaysa in dib ay u soo celiso xayiraaddii dhanka socdaalka ahayd ee ay horay ugu soo rogtay waddamo ay ugu horeeyaan afghanistan iyo bakistan sidoo kale waddamada mudaxileedkii hore ee trump liiska ugu jiray inaysan dadkooda tegi karin gudaha dalka maraykanka waxaa ka mid ah kuuba iiraan liibiya kuuriyada waqooyi soomaaliya suudaan suuriya fenezuela iyo yemen dalalkan ayaana mar kale waxaa la saadaalinayaa in iyaguna ay ka mid noqon doonaan mudaxileedkan kuwa dadkoodu aysan sinaba u geli karin gudaha waddanka maraykanka guud ahaan inahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad ku dhegaysateen canaawin kala duwan aan iminkana idinku wareejiya walaalkeen shueyb cabdulaahi iyo qeybaha inooga haray barnaamijka caalamulyowm
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى
waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqadii tobanaad ee taxanaha saadaatu nisaa ila caalamiin oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen cabdulfataax abuu muxsin بنت الشريعة للسمو طموحها واغفي لها قول الحبيب سرورا ودعن نوما لا ضياع بعمره يسهرن ليلا يستقين أجورا من نهج أحمد يرتوين بفطرة يحفظن دينا يتقين ثبورا قد ألبست للوالدين بهاءها برا وردا للجميل شكورا masayaadka iyo khasaa'ista uu lahaa nebi maxamed sala allaahu calayhi wasallam waxaa ka mid ahaa mucjisooyinka uu allaha ku galadaystay oo badnaa qaarkoodna waa kuwo taagan oo jiil welibana xilligiisii ay la nool yihiin kuwaasi waxaa ka mid ah qur'aanka kariimka oo ah mucjiso joogto ah xujana ku ah thaqalinka sidoo kale mucjisaadkaasi waxaa ka mid ah sii socshada dacwada rasuulka oo tobannaan qarni ay jiilba jiil isu dhiibayeen iyadoo aan la dhalan rogin waxna laga beddelin oo aan la leexin si kasta oo la isugu dayay in wax laga beddelo oo loo taxriifiyo waxaa kaloo mucjisaadkii nebiga ee waaweynaa dareenkana soo jiidanayay ka mid ah dayaxa oo laba loo kala dhigay israaculmicraajka iyo kuwo kale oo aad u badan hase ahaatee mucjisaadka aan lagu baraarugsanayn waxaa ka mid ah ummahaatulmu'miniin xaasaskii rasuulka waxay ka mid yihiin mucjisaadka cadcad ee uu allah jeclaysiiyey rasuulkiisa hooyo weliba oo ka mid ah hooyooyinka mu'miniinta waxay leedahay sha'ni iyo maqaam caddaynaya in nebi maxamed sala allahu calayhi wasalama uu yahay sayidka khalqiga iyo rususha midka ugu fadliga badan hooyooyinkaasi waxaa ka mid ah ummu xabiiba ramla binta abi sufyaan alleha ka wada raali noqdee iyada iyo aabbaheeda iyo guud ahaanba ehelkeedii mu'miniinta ahaa oo idil waxay ka soo jeedaa qoys nasab iyo xasabba sarreeya oo reer boqor ah oo dhaqaalaha iyo maamulka qureysheedba gacanta ku hayay aabbaheed iyo awowgeedba waxay ahaayeen ugaaysadii qureysheed magaceeda oo dhammaystiran waa ramla binta abi sufyaan bin xarb ibnu umaya ibni cabdishams ibni cabdimanaaf alqureyshiya alumawiya magaceedii ramla waxaa ka qaalib noqday kuniyadeedii ummi xabiiba oo ay caan ku noqotay ku hooyo ma ahayn mucaawiya oo hooyadii ay ahayd hinda bintu cutba iyaduse waxaa dhashay haweenaydii ugu horreysay ee uu guursaday abi sufyaan ee safiyatu binti cabdilcaas taasoo eedda u ahayd cismaan bin cafaan ummu xabiiba aabbaheeda sida laga wada dheragsan yahay wuxuu muddo badan ahaa ugaaskii qureysheed wuxuuna hoggaamin jiray mucaskarka shirkiga halka nebigana uu hoggaamin jiray mucaskarka iimaanka eeddadeedu waa arwaa binti xarb oo ku magac dheereed ummu jamiil taas oo uu qabay cabduwullah cabdilcusa ibnu cabdilmudalib oo ku magac dheeraa abiilahab eeddadeeda iyo ninkeeduba waxay af iyo addinba ku dhibeen nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaana arrinkooda ka soo degtay suurad ka mid ah qur'aanka kariimka oo naar ugu bishaaraynaysa labadooduba taas oo ka mid ah mucjisaadka qur'aanka maadaama labadooduba ay gaalnimo ku dhinteen ramla waxay ahayd mid ku nool guri uu ka soo burqanayo shirkiga iyo kufriga ehladeeda ku hareeraysnaa oo idil waxay ahaayeen kuwo cadaawad daran u qabay nuurka islaamka hase ahaatee allah qofka uu iimaanku u dooranayo uma eegayo halka uu joogo xitaa haddii ay tahay guriga fircown ramla iyadoo intaa oo mashaakil ah ay ku geedaamanaayeen caqabadaha iimaanka ka hor istaagi karayna ay dhinaca weliba ka olnaayeen ayuu haddana allaha qalbigeeda ka buuxiyey iimaan islaamnimadana u doortay si ay tusaale nool ugu noqoto sugnaanta iyo in si adag loo qabsado xarigga allaah dhibaato weliba oo ay qofku ku timaado iyada iyo ninkeedii hore ee cubaydullah bin jaxash waxay ka mid ahaayeen dadkii islaamay bilowgii risaalada waxayna ka mid ahaayeen dadkii u hijrooday dhulka xabashida si ay u helaan xorriyad ay allaha ku caabudi karaan ramla waxay iyadoo dumar ah dhabarka u dhigatay dhibaatada safarka oo bad iyo berriba isugu jirtay iyo inay ku noolaato qurbe iyo meel ka baxsan halkii ay ku dhalatay ee magaalada maka iyo inay ku noolaato dhul aysan dhaqankiisa iyo luqaddiisa midna aysan aqoon qaayadeeduna waxay ahayd keliya si ay u badbaadsato diinkeeda aabbaheeda oo xilligaa hoggaaminayay kufaaru quraysh markii loo sheegay in gabadhiisa ramla ay islaamtay kadibna ay u hijrootay dhulka xabashida qaadanwaabay ku noqotay wuxuuna tamaniyey in haddii uu arki lahaa uu madaxa ka jari lahaa ummilmu'miniina ummu xabiiba markii ay hijrootay kadib waxay la kulantay dhibaatooyin aad uga daran kuwii ay markii hore ka soo carartay sidaba uu noo sheegayo fadiilatu sheekh maxamed garaar xafidahullah ummu xabiiba radia allaahu canha koowdii hore waxaa qabay cubaydullaahi ibnu jaxsh alasadi nin la dhihi jiray baa qabay dadkii kowdii hore soo islaamay maka ku soo islaamay buu ku jiray nabinimadu markay bilow ahayd ayuu ku jiray kadibna waxaa dhacday nabiga calayhi salatu salaam markuu u ishaaray saxaabadii ridwaanullaahi tacaala calayhim dhibka badan markuu soo gaaray xabasho inay u hijroodaan boqor aan dadka agtiisa lagu dulminaynin baa xabasho ka taliye xabasho aada markii dadkii hijrooday bay ku jireen marka xabasho markay tageen waxaa ugu suura gashay siday rabeen ilaahay inay u caabudaan waxay ku noolaayeen nolol aada u wanaagsan oo ilaahay ku caabudayeen diintooda aan lagu dhibaynin bay ku noolaayeen laakiin nasiib darra waxaa dhacday waxay tidhi habeen baa waxaan ku arkay riyo ninkeyga oo cubaydillaahi oo aad u foolxun oo u qaabdaran baan ku riyooday bay tidhi waaga markuu beriyey intaana riyadiiba u sheeginba isigii baa hadal igu soo boobay bay tiri markaasuu wuxuu igu yidhi bay tiri ariga waxaan ku fikiray diintii aan haysan jiray nebi maxamed intuusan imaanin ilaan waagii hore wuxuu ahaan jiray nasraani buu ahaan jiray waxaan rabaa middaas inaan qaato tii nebi maxamed aan ka tago aad baan u naxay bay tiri aad baan u yaabay markaas riyadii xalay aan ku riyooday lafteedaan u sheegay waanu isku dayay inaan waaniyo laakiin nasiib darra kuma aana guulaysanin bay tiri sidii ayuu ku tegey marka iyadan wuxuu ka dalbay weliba inay kiristaannimada gasho markaasay diiday diinteeda ku adkaysatay amaa isaga maaho muxuu galay naadiyada khamriga lagu cabo ayuu dhex galay isuu khamri iskugu wadahay buu ku dhintay kow ridadii ku dhintay adi walciyaadu billah marka halkaasi baa waxaa soo baxday ninkii waa ridoobay waana dhintay ridadii ku dhintay iyadan muslimadu halkii bay joogtaa muhaajiradu haddii ay maka ku soo noqoto aabbaheeda waa gaal abu sufyaan ibni xarb gaalada isagaa hogaaminah meel loo soo noqdo ma jirta dhibkii ummu xabiiba maadaama ay ahayd gabar mu'minad ah saalixad ah oo daacada rabbi ku dadaasha waxay ahayd mid riyooyinkeedii ay dhaboobaan inta uusan gaaloobin ninkeeda riyo ayay ku aragtay isagoo gaal ah wayna dhacday kadib markii uu ninkeedii dhintay ayay habeen habeenada ka mid ah waxay ku riyootay iyadoo loogu yeerayo ummil mu'miniin taa oo iyaduna markii dambe dhabowday samirka iyo adkaysiga ay u yeelatay diinkeeda wuxuu allah casa wajalla ugu beddelay inuu soo doonto nebiga sala allahu calayhi wasalam markii ay saldhigatay dowladdii rasuulka ee caasimaddeeda u ahayd magaalada madiina maadaama nebigu uu in badan ka warhayay xaaladda iyo dhibaatooyinka adag ee ay diinteedii u martay ummu xabiiba wuxuu muwaasaad oga dhigay inuu isagu guursado wuxuuna nebigu dirsaday camri bin umaya alfihri waxaana nebiga ummu xabiiba u doonay najaashi oo markii ugu horraysay u diray gabar isagu addoon u ahayd ramla binta abi sufyaan marka ay maqashay warkaa farxadda leh wuxuu ilowsiiyey dhammaan dhibaatooyinkii ay u soo martay diinteeda waxayna gabadhii warkaa farxadda leh u keentay u hadiyeysay laba fargashi oo qaali ahaa oo iyadu xidhnayd guurkeedana waxay u wakiilatay khaalid bin cabdilcaas oo abti iyo adeerba u ahaa xafladdii lagu meherinayey waxaa goobjoog ahaa boqorkii xabashida ee muslimka ahaa ee najaashi ummu xabiiba waxaa lagu meheriyey afar kun oo diinaar oo dahab ah kuwaasi oo uu goobta ku guddoonsiiyey najaashi alleha ka raalli noqdee waxay noqotay haweenadii ugu maharka badnayd xaasaskii rasuulka iyo gabadha ay nasab ahaan isugu dhowaayeen nebiga waana gabadha keliya ee uu nebigu guursaday iyadoo jirta meel aad isaga uga fog guurka kadib ummu xabiiba waxay u dhaqaaqday magaalada madiina furashadii khaybar kadib ayayna ku aaday magaalada waxaana madiine lagu soo dhoweeyey iyadoo nebiga u sidaa hadaayaad kala duwan oo qaarkood uu najaashi u soo hadiyeyey nebiga aabbaheeda abusufiyaan oo xilligaas uu ahaa odaygii odayaashii quraysh ka mid ahaa mushrigin xilligaasuu ahaa markuu maqlay in gabadhiisa ramlah oo rasuulku u guursaday wuxuu yidhi abusufiyaan daaka alfaxlu laa yuqracu anfuhu saasuu dhahay daaka alfaxlu laa yuqra'u anfuhu oo markaas ula jeedo annahu kuf'un kariimun laa yuraddu oo rasuulka inuu yahay qof u dhigma oo ummu xabiiba oo aan la diidayn ama ummu xabiiba inay tahay qof u dhigma rasuul sal alla aleyh wasalam uu ammaanay waanu ku farhay abu sufyaan isagoo markaas gaal ahaa markii mushrikiintii qureysheed ay buriyeen heshiiskii xudaybiya naftoodiina ay u baqeen waxay soo dirsadeen hogaamiyahoodii ugu sarreeyey ee abi sufyaan maadaama isagu nebiga uu sadag u ahaa kaas oo yimid magaalada madiina wuxuuna booqday guriga gabadhiisa ee ummu xabiiba oo halkaasi ka soo muujisay alwalaa walbaraa sidaba uu sheegayo fadiilatu sheekh abusaciid azaylici mawaaqifteedii waxaa ka mid a umu xabiiba radia allaahu tacaala canha alwalaa walbaraa inay aad u noolaysay sanadkii lixaad oo markii sulxul xudaybiya uu dhacay heshiiskii la kala qaatay qureysha markii ay buriyeen ballantii rasuulka ay la galeen oo aabbaheeda abu sufyaan ayaa lasoo diray si markaas heshiiskii u soo cusboonaysiiyo khaladka ay galeenna markaas ugu cudurdaarto aabaheeda markan wuu baxay magaalada madiine ayuu tegay isagana markaas mushrig ayuu ahaa gurigii gabadhiisa uma xabiiba radia allahu tacaala canha ayuu tegay markaasa wuxuu doonay gowashii rasuulka sala allahu calayhi wasalam inuu ku fadhiisto uma xabiiba radia allahu canha gowashii way ka qaaday markaas abuu sufyaan wuxuu yidhi yaa bunaya araqibti bi haada alfiraash cannii oo gogoshaan mayaad ila nacday yacnii waxaa isdhahday gogoshaan aaba looma quuri karo ama waxa isleedahay gogoshaan way liidataa aaba gogo fiican u keen markaas waxay tiri ugu jawaabtay bal huwa firaashu rasuulillaahi sala allahu alayhi wasalam wa anta mru'un mushrikun gogoshan waa gogoshii rasuulka adigna waxaa tahay qof oo gaal ayaa tahay markaasaa wuxuu yidhi aabaheedi laqad asaabaki bacdii sharun gadaasheedii balaayaa ku heshay saas kuguma ogeyn ramla binta abi sufyaan noloshii nebiga iyo gadaashiiba waxay ahayd mid aad u noolaysa sunnada rasuulka xadiidkeedii iyada ay ku caanka baxday ee rawaatiibta labiyo tobanka ah waxay sheegtay in tan iyo markii ay maqashay aysan marna ka tegin labiyo tobanka rakacdood ee la dukado habeen iyo maalin si ay u hesho guriga allaah uu ku ballan qaaday jannada mawaaqifteedii waxaa ka mid ah umu xabiiba radia allahu tacaala canha waxay ahayd gabar warac badan oo waxyaabaha sharciga aan oggolayn iska ilaalin jirtay aabbaheeda abuu sufyaan markuu geeriyooday dabcan gabadha markii ninkeedii ama walaalkeedii ama aabbaheeda ama wiilkeedii uu geeriyoodo shariicada islaamka waxay oggolaatay xidaad wax la yidhaahdo ama inay basaasato umu xabiiba radiallahu an aabaheeda abuu sufyaan markuu geeriyooday xogaha way basaasatay yacnii ziinadii ayay ka tagtay markii saddex maalimood ay soo wareegtay ayaa waxay u yeertay diib iyo catar ayay u yeertay markaasay marsatay markaas waxay tidhi ilaahay baan ku dhaartay diib baahi uma qabin hadda laakiin rasuulka ayaan maqlay isagoo mimbarka korkiisa dhahaya laa yaxilu limra'atin tu'minu billaahi walyowmi alaakhiri oo gabar oo allah aakhiro rumaysan xalaal uma ahan inay u basaasato calaa meyitin fowqa halaatin ilaa calaa zawjin arbacata ashhurin wa cashara ummilmu'miniina ummu xabiiba waxay geerida u timid iyadoo jeceyl iyo walaaltinimo uu kala dhexeeyo xaasaskii kale ee rasuulka ee xilligaa noolaa sida caaisha iyo umusalama waxayna geeriyootay afar iyo afartankii hijirada iyadoona soo gaartay khilaafadii walaalkeeda mucaawiya ibnu abi sufyaan alleha ka raali noqdee dhammaantood ilaahay subxaana watacaala qofkii daraaddiisa u sabro oo diintiisa ku sabro ilaahi wuu abaalguda gabdhaha muslimaadka marka waxaa la rabaa inay ku daydaan ummahaat lmuminiin inay ku daydaan baa la rabaa wanaaggaasi ay ka shaqeeyaan xataa ninkii haddii diinxumo iyo inxiraaf kusoo kordho oo khadkii iyo dariiqii mustaqiimka uu ka leexdo islaamnimada uu ka baxo waxaa la rabaa gabdhaha muslimaadka diintooda wax ugu qaalisanmale diintooda inay ku dhegaan ka dabaharaan xataa ninkii ay u dhaxeen hadduu gaaloobay inay ka dabaharaan لكم دينكم ولي ديني إدهام بالربا بوركت بدرا بالسماء ضياؤه بوركت شمسا بالشروق بكورا هذه التهاني بالشريعة تزدهي طبتن ذكرا غيبة وحضورا ووصية بالحب نبعثها لكم انشرن علما احفظن ثغورا يرعاكم الرحمن جواد العطاء يمحو الخطايا للذنوب غفورا بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم wahagaag guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynay barnaamijka calamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaa ii nabadgeliyo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى